dooniga afrika sideedaba waxaa waye xoog haddii aad xoog la dheeshana waxaa waye haddii aadan xoog la dheelina dhibkeeda ayay leedahay anuu ku hadlahay magaca fanaaninta isboortigana jecel isboortkii hore ee soomaalida runtii wax la ilaawi kara ma aha
Crack do futebol! De Assis Moreira!
bismillaahi raxmaan raxiim maalin wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee radio simba oo gorahan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda simba ee magaalada muqdisho markii laga yimaado maalinta jimcada ah mar kale maalin wanaagsan dhegeystayaashaanu jeclahay meel kasta joogtaan iyo si kastoo inoo maqlaysaan maanta waa khamiis waana afar iyo labaatanka bisha kow iyo tobnaad ee nofembar sanada laba kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka ciyaaraha waxaan kusoo qaadan doonaa qodbo xiise leh oo ay ka mid noqon doonaan koobka champions leaguea oo ciyaaro ka tirsan la dheelay kulamadii la dheelay oo aan idinkaga sheekay doono natiijadii ay kasoo dhammaadeen barcelona oo guul gaartay mincity oo taaka loo dhigay b s g arsenal oo isku garbdhacay bayer munij oo shoog ka qaada ama naxdin ka qaata barbarihii ay la gashay rostof kooxda la yirahdo ee yar ee raashiyaanka ah iyo sheekooyin kale oo xiise leh ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa wararka ay qoreen wargeysyada iyo weliba warar kaleoo xagga ciyaaraha quseeya hadduu ay baraaligu ka noqdo sidoo kale waxaad ku maqli doontiin dhegeystayaasha aanu jeclahay koobka yuruba liiga oo kulmo ka tirsan la ciyaari doona caawa kooxaha siday isku arki doonaan barnaamijka qayb ayuu ka noqon doonaa aniga ayaa idinla socodsiinaya xagga farsamadan waa saaxiibkii cabdikariin lion waa mar kale iyo ciyaaraha durnimo ee radio simba
royal medical center xarunta caafimaadka ee royal rabbi ayaa ina siiyey waarug caafimaadoo rajadayna kor yeeshay royal medical center dhakhaatiir rugcaddaa iyo kalkaaliyaal raxmadooda bukaan waxa uu rabi laa royal medical center ayaad ugu tagtaa royal medical center daawo bukaanku uu ku raysan hadduu raali yeelo allaah rugtaa ka heshaa waa royal medical center rasmi weeye cudun royal medical center waana raaxa caafimaadku cudurkii kugu raagay halka uu kaaga rawixi waa royal medical center ee degdego hadda gaar wey qoftaan ruclaynaysa soo rawda maaha haa rooble waa adiga rafaadsanaaya xaggee baad reereentaan kala timid maasha allah markii aan tegey xarunta royal medical santa caafimaadkayga lagu baaray waaba kan aniga khatarta naqda maasha allah alla ilaahay anna waa inaan rafiiq la noqdaa oo aan la xiriiraa xarunta royal medical center ballanteennu waa Royal Medical Center.
royal medical center waxaa ka howlgala doctor cabdinuur xuseen maxamed oo dadweynaha soomaaliyeed ay ku barteen barnaamijkii helow dhakhtar waxaana lagaaga daweynayaa cudurrada uurku jirta sida keliyaha wadnaha cudurrada ku dhaca dheefshiidka iyo beerka xarunta waxay leedahay qalab tayo leh oo caafimaad sida kumbiyuutarka uurku jirta kumbiyuutarka wadnaha iyo shaybaar casri ah daawooyinka waxaa lagu keediyaa meel ku habboon taya dhowrka daawada sidoo kale xarunta waxaa kugu diyaara kalkaaliyaal loo carbiyey waa adeegidda bukaanada royal medical center waxay ku taallaa xaafadda calikamiin ee degmada warta nabadda wixii faahfaahinta dheeriya haddaba kala xidhiir taleefanada lambaree kale ah lixdan iyo shan kontii kow eber labo ama eber lixad shan toddobaatan iyo afar lixdan lixdan ama eber lixad sideed sagaal sagaal sagaal shan sagaal sagaal balanteennu waa royal medical center
waagaag idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaad dhegeysanaysaan sagaashan iyo shan mega hartis muujadaas ayaad kala socotaan barnaamijka waa ciyaaraha duurnimo westaham waxa ay doonaysaa inay soo caga dhigto waryahanka juventus ee mario mansudig xilli ciyaareedkan iyadoo la caddeeyey in uu xidiga goldhaliyaha ah uu kooxda juva xilli ciyaareedka cusub ee laba kun toban iyo todobada uu ka tegi doono qiimaha ay ku doon- doonaysa hamriska westham mooyaane ciyaaryahan mario masudhig ee jufo weerarka ugu ciyaaray qaranka kurisha ma la shaacin sababta uu mario masudhig jufo uga tegaya ayaa ah in mario masudhig boos joogta uusan kaysan jufo halka ay ku sugan yihiin kansare waa in i bowla dibela inkastoo hadda dhaawacyo ay uga maqan yihiin daayarka cajiibka ee casper dalak ayaa waxaa la shaaciyay in janaayo oo everton uu kusoo biiri doono laacibkan ayax weerarka ugu ciyaara ee dolpark ayaa saddex labaatan milyan everton ay ku qaadan doontaa tibiot cartels iyo tie costa geesya- geesiyaasha waaweyn ee chelsea ayaa lagu abaalmarin doonaa qandaraas cusub oo blugiska ay usoo bandhigi doonto maadaama isfahm wanaagsan uu dhex maray iyaga iyo weliba ninka la yiraahdo wayaane ee antoni conte maxalinka chelsea ka ooxdaasi maamula isfahamka ayaa dhaliyey sida ay daily telegraph ay shaacinayso in lagu abaalmariyo qandaras dheer oo kooxda ay kusii joogi doonaan labadan shaqsi ayaa la hadlayay inay ku jahawareereen chelsea balse guulaha saxiixiga ee lixda ah ayaa sababtay jaceyl ka dhex dhalata macalinkooda iyo ayaanka waxaana taasi sii horseedaysaa in lahaanshaha chelsea ay qayb kasii noqdaan waqti dheer arsenal ayaa u gacan haatinaysa oo calaamad guduudan oo dheer u garaacaysa helitaanka laacibka heerka wanaagsan ee julia drexler oo ku dhawaaqay in wolfsburg uu iskaga tegi doono arsenal ayaa tartanka la kulmi doonto laacibka wolfsburg saxiixiisa julian drexler weeyaane naadiga juventus lagu magacaabo turin ayaa wadahadallo la furatay andre belotti kaasi oo qeexay inuu naadiga ka tegi doono waxayse sheegtay wadahadal qandaraaska ay u kordhinaysa ay la gelayso markii qandaraaska ay u kordhisana uu heshiiskiisa lagu joojin karayo adduun gaaraya lixdan waa siddeetan milyan oo pound arrintan ayaa timid kooxaha waaweyn ee england ee manchester united iyo weliba arsenal markay xidigaas xiseeyaan jose mourinho iyo arse wenger ayaa dhowaan waxa ay u waceen laacibka torino u ciyaara ee lagu magacaabo andre beloti andre beloti ayaa koo iyo toban kulan u ciyaaray waxa uu xilligan sameeyey in uu toban gool uu dhaliyo iyadoo taasi lagu ammaanay soddon milyan ayaa arsenal labiyo labaatan sana jirkaas ee ku dalbatay cluden rigeri ayaa sidoo kale hore u dalbaday laakiin jose mourinho ayaa si la yaab leh xiddigan bandhigiisu aada u sareeya u dalbaday xiddigan lagu naaneyso il galo ama the roster ayaa waxa ay turino sheegtay hal dhibic saddex milyan inuu qandaraaskiisa uu yahay ilaa iyo laba kun iyo uu mushaarkiisa u qaato laba kun labaatan iyo kowdana uu yahay nin qandaraaskiisa ku eg kooxaha talyaaniga ee xiddigan daneynaya ayaa lagasetada lsport wuxuu u sheegay haddii kooxi ay doonayso in saga- siddeetan milyan oo pound ay la imaado naabuli ayaa hore u sheegtay toddobaatan iyo lix milyan in consala higuain ay ku iibinayso jufana ay ugu iibisay sidaasi daraaddeed hidda haddan waxaa muuqda in macquul ay tahay in ciyaaryahankaas kooxaha waaweyn midkood uu ku beeri doono arsenal ayaa ka faa'iidaysan doonta xidiga jarmalka ah ee lagu magacaabo ko- waa julian drexler oo sheegay inuu iskaga tegi doono naadigiisa wolfsburg julian drexler ayaa qeexay inuu doonayo kooxaha waaweyn ee daneynaya inuu fursad siiyo xilligan la joogo wuxuuna sheegay in arsenal iyo kuwo kale ee daneynaya uu u arko xalka saxda ah uuna hadda doonayo in uu aado uu ku biiro xidigaasi naadiga manchester united ayaa lala xirinaya daafaca weyn ee benfica iyo qaranka swedishka victor lindof kaasi oo benfica daafaceeda uu cadeeyey ninka weerarka manchester u ciyaara ee lagu qadariyo qaranka waa lagu qadariyo magaca swedishka ee slatan bramovic macalinka manchester united joseph morino ayaa suuqa markuu furmo janaayo waxa uu raadinayaa daafac cusub uu ku xaliyo daafacyada hadda dhibka ka haysto labaylabaatan jirka lindof ayaa portugal ka ciyaara waxaana manchester u aragtaa inuu yahay nin ku wanaagsan daafaca dhexe ciyaaryahanka weyn ee ibramovich ayaa aaminsan lindof ninka la yiraahdo inuu diyaar u yahay inuu manchester imaado waxaan u maleynayaa victor inuu yahay nin ku wanaagsan ka ciyaaridda manchester haatan koox wanaagsan ayuu ciyaaraa laakiin ani ahaan wuxuu igala wareegay responsibilitigii qaranka waxaan hubaa inuu yahay nin aad u sareeya oo soo baxaya wuuna u qalmaa manchester waxaa sidaa dhahaya slatan ibramovich aniga ayaa fursad sii doona uu manchester uu ku imaado mourinho waan kala hadlay uu ii sheegay inuu doonayo rindolf isagana wuu igu tixgeli doonaa markaan idhaahdo imaw manchester ayaa lagaaga baahan yahay
student care bri university college kollejka diyaarinta ardada doonaysa inay ku biiraan jaamacadaha wiilkaygii jaamacad baan geeyey akawnti bara ayaan ku idhi haddana waxa uu leeyahay maadooyinka ayaan fahmi la ahay war aniguna keygii injineerin buu jaamacadda ka bartaa buundo liidatana wuu keenaa imtixaanaadka anigu wiilkaygu ekonomikis ayuu bartaa imtixaankan waa uu ku dhaca alaba anigu kayga dugsi sare buu dhigtaa imtixaankii fiinaalka dugsiga iyo kii dowladda intaba waa uu soo dhow yahay kumana fiicna maadooyinka santifiga iyo ingilishka caruurtayda jaamacaddu waa u qabiyo buuggii qalinjibintana wax ka caawiya baan la ahay
waxaa la yidhi intaada falin ka fiirso markii ay ilmihii dugsi sare sidaas uga soo baxeenba oo aad isla markii jaamacad kula ordayseen waan malaynayay inay arrintan idin qabsanayso aniga gabadhaydii markii ay dugsi sare sidaas uga baxday waxaan ku simay student care bri university college muddo hal sano ah baa waxaa lagu baray dhammaan takhasusyadii jaamacadda ay ku qaadan lahayd dukumiinti shahaado ahna waa la guddoonsiiyey sidoo kale kii yaraa ee isna dugsiga sare ii dhiganayay waxaan geeyey student care oo maadooyinka ingiliishka iyo santifiga lagu baray muddo kooban caanadaata dabadoodaa la qabtaa waalidow xarunta student care bri university college waxaad ka heli kartaan barista maadada uu ardaygu ku takhasusaya ee tababaro ku salaysan takhasuska ardayga maadooyinka lagu dhigo macadkana waxaa ka mid accounting english iyo scientific computer science banking and finance economics research methodology iyo kuwa kale oo badan intaadan jaamacadda u jihaysan jid markaaga cilmi student care ka qaado xarunta waxay ku taalaa iskuulska holwadaag haddaba wixii faahfaahin kala xiriir taleefanada nambar ebirli xal shan konton sagaashan iyo lix ebir ebir amaba ebirli xal shan lixdan iyo afar ebir afar sagaashan iyo afar haddaba hore u gaar student care pre university college
xalay waxaa la ciyaaray koobka champions leaga group a arsenal ayaa baaqis jerman la kulantay ama b s g kooxda la yihahda laba iyo labo ayaa ku kala baxeen gool ayay la hormartay b s g edson cavani ayaa ku wanaajiyey daabashada shabaqa ciyaaryahankaasi waxaase barbariyey ciyaaryahan oliver jirwood inta aan qeybta hore la kala marin rigo hore ayuuna ku barbariyey laakiin gool rigo gool otreta ayay marco verati uu iska dhaliyay laba iyo hal ayuu sidaa kaga dhigay laakiin isla arsenal ayaa toddoba toddoba isbareejiyay saamin toddobaatan iyo toddoba oo alex wobi oo bedel u taagan yahay ayaa madaxa kubadda iskaga dhuftay laba iyo laba ayuu ku dhigay maratis konton iyo sagaal kun lix boqol labaatan sideed ruux ayaa ku sugnaa philip felix prach jerman waaye garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinaya ayuu ahaa arsenal iyo sidaa ayay ku kala baxeen labadaasi kooxood ee isku gruubka ahaa waxaana ahayd ciyaar aada loo jeclaystay oo lala yaabay qaabka u soconaysay ciyaartu lisgat iyo bazel eber eber ayay ku kala baxeen waxa ay tahay sheekooyinkaasi groupka e marka aan fiiriyo waa group p s g ayaa koy toban le arsenal koy toban bay leedahay risgat labo bazelna labo ayay leedahay groupka b iyaguna waa la ciyaaray ciyaarahoodi waxay ahayn besiktas iyo benfica saddex iyo saddex napoli iyo dynamic f eber iyo eber groupkaas napoli sideed benfica sideed besiktas toddoba dynamic fna laba dhibcood group c ayagu waa la ciyaaray waxayna isku arkeen kooxahu sida tan group c kooxuhu fooda isdarsadeen alla maxay champions leaguean uu yahay mid kale oo ka duwan champions leagueyadii hore kooxaha yaryaraa cashira laisku dhigoyaa kooxa yaryaraha waddada ku istaagayo dhibcahay kaa tirinayaan meelaa u socotida meelaa ka socotida weyne group c barcelona laba iyo toban dhibcood ayay leedahay xalay hal laba iyo ber waxay kaga badisay kooxda celtic lagu magacaabo ninkii miisi ah boqol gool buu champions league ka maraa goolkii boqolaad miisiyow xal labadaba asaa dhaliyay waa boqol gool ayuu champions leaga ninkaa ka dheliyey hadde iska ilaali messi markaa aragtid hadde ha? waa cajiib Eh, barcelona boqol gool ayuu international competitionska uu u dheliyey Eh, ninkan brazilianka ah En, xagga kale en, celtic haddii labiyo bar lagu dhuftay brusia maja clakback iyo mansitana hal iyo hal ay galeen labiyo toban dhibcood barcelona ayaa leh laba sideed dhibcood mansity baa labaad la fadhiida shan dhibcood brusia maja clakback laba dhibcoodna celtic group d oo iyaguna la ciyaaray xalay En, gruubkaasi eh, kooxaha eh, waaweyn ee sbaanishka ah eh, waa lala yaaban yahay maalmahan dambe rugtooda ma la celi karo rostof Bash- bayer way gaadday xale way gaadday Mm, alla- a- ayaan horan waxay soo gaadday naadigan haddaa idiin sheego Eh, waxay soo gaadday alla maxay maxay dad wareerisay kooxdan Ros- rostof la dhahayo Ba- ba- waxay gaadday oo ay dhegaha u laabtay goor hore ee, naadigan la yidhaahdo ee, inkastoo ay aan warkama badin ma ka badin barbaray la gashay waa atletico madrid ay barbare la gashay iyadase b s d baa si walba u garaacday Eh, rostof saddex iyo labo bayer ayay ku garaacday xal cajiib ay ahayd bayer munich waa laga yaabsaday raashka la geeyey qabowga u dulqaado weysay Eh, douglas costa u dheliyey sadam amos baa berbereeyey dimitri polis baa laba iyo hal ka dhigay julian barnet baa laba iyo laba ka dhigay lixdan iyo toddoba daqan ee christian napova ayaa hmm, hmm, hmm, eh, ka dhigay ka dhigay saddex iyo labo atrias dias portugiis buu ahaa shan iyo toban kun laba boqol laba toban iyo kow ruux ayaa xadir ahaa shan iyo toban dhibcood atletico madrid sagaal dhibcood bayer munich afar dhibcood rostov p s dofana hal dhibco waayahay waayahay waayahay xalay ciyaaruhu sidaa bay u dhaceen markii la dheelay koo iyo tobanka xidiga ugu fiican baa lasoo saaraa sidaa ka warhayseen champions league sharcigiisa toddobaadka la ciyaayo waxaa la yidhaahdaa eh, champions league team of the week saasaa la yidhaahdaa ya silva iyo bonuji ayakaa hogana- hogaamin wanaagsan sameynaya Eh, laakiin kooxda ku badan waa Bu- Borussia dortmund si walba ayaga ugu badnaan doona aha aha waa taqaaniin sababta ugu badnaan doonaan sideed dile waaya sideed dile waaya iyo nin kale oo isla ciyaartaas isna laba dhaliye ku badnaan doono war hadda aan fiirina bal ehe waxaa dheelaya number ninka kasoo bilaabaya brichofich ninka la yiraahdo brichofich ayaa weerarka ka ciyaaraya limer ayaa ciyaaraya oo monoco ah kakawa oo brusi dortmond ah dambala oo brusi dortmond ah silva oo mincity ah brera oo borto ah nazilah oo benfica ah fren oo real madrid ah pnuji oo juventus ah mandai oo monoco ah intaa baa ciyaara loris alla muxuu sameeyey sawuu haray tottenham hotspur waa goolhayaha aha, toddobaadkan koo iyo tobankaas xidig waaweynka waa laga quustayaa waa la iska daaya waaweyn ma jirto yarirkan waa cajiib iska ilaaliya luuqay ku fadhiisanayaan saa u moodeysa ma ahan iska ilaali aha war eh, fifa waxay soo saartay wadamada kow laba saddex afar shan ku jira ee ugu sareeya aha waxaa idiin hayaa een, xulkii brazil ee taleefanka garaacayeen nimanka neymar iyo coutinho iyo eh, wiilka yaraayo man city ay keensatay waxay ahaayeen kuwo la wareegay tito kooxdiisa weeyaane taaye ee hogaankii bay la wareegeen kala horeynta ee argentin fifa waxay kaga jirta meelaha ugu sarey laakiin hadda brazil ha kala wareegta oo soo laabatay second place ee brazil koowaad bay gashay labaadna ah, germany baa galay Een, ee, coba america kuwa haysta ee chile waa ay soo dhaqaaqeen ah, two place ayay usoo dhaqaaqeen afraad bay soo istaageen ee republic of ireland iyagu way soo dhaqaaqeen tobanka ugu ho- horeeya ayay imaadeen saddex iyo labaatanaad ayay kasoo wareegeen champion fiican bay soo kaceen ya Ee, ku guuleystayaasha sideedaad bay tageen euroogi weeye england iyo raggii talyaaniga ah saddex iyo toban lix iyo toban bay istaageen dib bay u laabteen ee, he, netherland laba iyo labaatankeeday joogtaa ee, mareykanka iyo jarkan clubkoodii ee, ja- waa jarkan kladismanka iyo bruce arenaba isku imaada sideed iyo labaatankeena iska sii fadhiya spain ee, tobaneedkeena iska sii fadhiya laba iyo toban ah, wales baa jooge northern ireland oo soddon iyo labo iska fadhiya een, scotland een, tobanaad lixdan iyo toddoba baa fadhideen maali uzbekistan iyo benin aha halkaas iska joojooga aha wixii hadda qaranka brazil baa wax dhaqdhaqaaq fiican sameeyey iyo jille iyo waayahan dambena iyagaa sameynayay ninkii miise ahaa boqol gool buu dhaliyey eh, ciyaarihii caalamiga international competitionska oo xalay eh, markii labada gool uu ka dhaliyey benfica waa celtic een, waxay ahayd wax lala yaabo marka idin raado argentina international kooda eh, ninka ah eh, misa boqol gool uu dhaliyey ma ahan champions league ah camnew intuu u ciyaaray champions league club world cup uefa super cup boqoley ayuu xiray Hmm, ronaldo kasoo daba socdaya iska ilaaliya or dadkan maxay xifaaltan adag ay ku jiraan meel walba xifaaltan leh xifaaltan ya meesha waa meel walba la isxifaaleynayaa iska ilaaliya ah nimankan waa isdaba ordayaan ronaldo iyo la yiraahdaa iyo weliba aha, maalmahan dambe sidaas bay bilaabeen Een, caawa waxaa la ciyaari doonaa yuruba league yuruba league waa xiise badan yahay Yaa. Ee, markaan maxaan ku tilmaamaa caawa tottenham meeshay martay kooxii arsenal yaa war kooxihii ingiriiska meeshay mareen ma mari doontaa manchester spart braga southampton bay la ciyaari doontaa dontay isad alkamar bay la ciyaari doontaa manchester unitedna feynood bay la kulmi doontaa caawa weerarka waxaa ciyaari doona maqtoryan hadduu dheeli waayana morino waxaa loo sheegay inuusan la iibin doonin lix soddon milyan iska iibi ma kaa yeelayna morino waa loo sheegay soddonka milyan iib nagama ahanaya la yiri Een, feyenoord buu la ciyaari doonaa isaga ayaana dheeli doona ninkii henry mctrian ahaa sanad pittsburg macavit levy frenbahjane soye qalaba iyo anderlaq stana iyo nobel waa obel nicosia hobil iyo inter milan cronzader iyo zilba suriq iyo valerial stu bokrist iyo zambel pso islamfin lepreg iyo kabrag aha waxa oo idil yaryarkiyaa la wareegay magaaladan oo idil ya yaryarkii baa la wareegay ee ogaada saacawa ayay kuwa ciyaari doonaan dhegeystayaashaan u jeclahay barnaamijkii ciyaaraha ee duurnimo ee radio simba maanta inta ayaan kusoo gabagabeynayaa inta barnaamij ceenkan oo kala kulmi doono waa bahdi barnaamijka oo idinku dhaafi doonta sidaasina wali kulantu wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu babay xagga farsamada intuu socday cabdikariin ayaa joogay aniguna waa idinla socodsiinayay nabadgelyo that it was me you were